faysal dhaaf xuseen reediyo cadaado magaalada baydhabo
cabduqaadir cumar nadaara warbaahinta cadaado beledweyne
maxamed aa cabdi maxamed raadiyo cadaado dhuusmareeb
xasan cabdiraxmaan aadan xasan fantasig redio cadaado gaalkacyo maryan mire axmed radio cadaada magaalada dhuusamareeb ee xarunta gobolka galgaduud
cabduqaadir cumar ibraahim warbaahinta cadaado beledweyne
cabdifataax cali cumar tawakal redio cadaado shabeellada hoose
maxamed cumar yuusuf maxamed bolton redio cadaado magaalada gaalkacyo
cabduqaadir maxamed nuur cabduqaadir jakarta redio cadaado magaalada muqdisho
amaalqaajo redio cadaado garowe
bashiir cabdilla cusmaan raadiyo cadaado beledweynaha
yaxya cabdirasaaq soofe redio cadaado magaalada baardheere ee gobolka gado
yuusuf abubakar maamid raadiyo cadaado jawaar
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan wanaagsan meel walba aad joogtaan halkan waa redio cada kusoo dhawaada warka habeen qodobada aad dhegaysa doontaanna waxaagu doroon maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya oo xukun dil ah ku riday askari dil daruulma tobaxislah ugu geystay magaalada caasimada ah ee muqdisho xiisad ka taagan gudaha magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose mid kamida musharixiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee jubbaland oo maanta ka badbaada qarax lala damacsanaa hogaamiyaha xisbiga ucud injineer faysal cali waraabe oo sheegay in danaha somalilan ay ku jiraan cid walba oo kasoo horjeeda dowladda federaalk ah ee soomaaliya dowladda kenya oo caradhuunta goysiiya soomaaliya oo jooba uga sii caranaysa joogta uga dhigtay waa warbixinna warka habeen caawa aad ku dhegaysan doontaan xisbiga midooda nabadda u hogaansha madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo wasxafiid ka soo saaray arrimaha maamulada jubbaland iyo galmudug qaar ka mida odayaasha iyo coqaasha gobolka sanaag oo ku baaqay in si shuruudla ah loo joojiyo galbeedka ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka sanaag saddex xisbiga siyaasiyad oo maanta magaalada muqdisho uga dhawaaqay inay samaysteen iskaashi siyaasideed intaasaad maasheen dhegaystayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorka roon warka habeenee raadiyaha cadaado gooro u diyaargarooba warkaas oo intaas ka faahfaahsan
cadaada midiya network kala soco warar iyo barnaamijyo tayaysan adiguna dhegaysow niyadaada ku sawiro iyaga oo muuqaal ah
mar kale habeen wanaagsan waa habeenimo sabti axad ay soo gelayso taaridan ay ku astaysan tahay shan iyo labaatanka bisha shanaad ee mey sanadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka caawi waxaa noo waramayaa jile jaamac jile jile mahadsanid xasan axmed maxamed iminkana warkii oo dhan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah waxay ku riday askari dil dhowaan u geystay darawal mootobajaaj oo magaalada muqdisho ku sugnaa yuusuf maxamed axmed ayaa warkan magaalada muqdisho inooga soo diray maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa xukun dil ah ku riday askari ka tirsanaa ciidamada booliska soomaaliya oo horaantii bishan magaalada caasimada muqdisho ku dilay wada mootobajaaj maxkamadda ayaa ku heshay cali maxamuud axmed oo ah askariga dilka bareerka u geystay wadaha mootobajaajka sideedii bishan aynu ku guda jirno dilkaas oo ka dhacay isgoyska tarboonka ee degmada hodan ee magaalada muqdisho waxaa sidoo kale askarigan uu dhaawacay nin kale oo sarifla ahaa wadaha mootobajaajka la dilay ayaa lagu magacaabi jiray allaha u naxariistee cabdirasaaq yuusuf guure xeer ilaalinta maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa sheegay in la hor keenay markhaatiyaal iyo caddeemo ku aadan dilka iyo sidoo kale hubkii uu adeegsaday askarigan dilka wadaha mootobajaajka iyo dhaawaca uu u geystay sariflaha xasan cali nuur shuute oo ah guddoomiyaha maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaana ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda ee xukunka maanta ay gaartay markay aragtay maxkamaddu cadaymaha dembi muujinta oo ay ka mid ahaayeen caddaymaha laga qoray maragga iyo dhibanaha dhaawaca ah khilaalka laga qoray eedaysanaha warqadda caddaynta dhimashada iyo sawirrada marxuumka mootadii uu wadaha ka ahaa marxuumka qoragii uu dilka ku geystay eedaysanaha oo noociisu ahaa ak boqol iyo saddex nambar eber siddeed eber sagaal lix markay dhegaysatay doodii u dhexaysay dhinacyada kale ah xafiiska xeerdheeraanta ciidamada qalabka sida iyo qareenka difaacaya eedaysanaha sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysane deble boliis cali maxamuud axmed uu yahay dembiilo galay dembiyada lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasta marxuum cabdirasaaq yuusuf guure ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa marar badan xukun dil ah ku riday askar dilal bareer ah u geystay dad shacab ah askarigan ayaa noqonaya askarigii labaad oo ka tirsan ciidanka booliska soomaaliyeed oo muddo laba toddobaad gudahooda lagu xukumo xukun dil ah kaas oo sabab uu ahaa in la xukumo dil uu u geystay wada mooto bajaaj yuusuf maxamed axmed radio cadaado magaalada muqdisho xiisad ayaa waxa ay ka taagan tahay magaalada kismaayo iyadoona mid ka mid ah murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimo ee maamulkaasi maanta uu ka badbaaday qarax miino oo lala damacsanaa magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa haatan waxaa ka taagan xiisad u dhexaysa murashaxiinta madaxtinimo ee maamulkaasi xiisadan ayaa sida la xaqiijiyey ka dhalatay kala aragti duwanaanshaha murashaxiinta maamulka jubbaland ee ku sugan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose waxaana uu mid waliba doonayaa sidii uu ugu soo bixin lahaa doorashada dhowaan ka dhici doonta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose waxaa ka mid ah murashaxiinta loolanka adag ugu jira kursiga madaxweynenimo ee maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe oo haatan hogaamiya maamulka magaalada kismaayo axmed madoobe ayaa la kulmaya cadaadis ay saartay dowladda dhexe ee soomaaliya kaasi oo ay doonayso inaanu ku soo laaban kursiga madaxtinimo ee maamulka jubbaland dhankiisa axmed madoobe waxa uu cadaadis saaray cid kasta oo uu u arko inay uga guulaysan karto kursiga madaxtinimo ee maamulka jubbaland axmed madoobe ayaa xulufo iyo xiriirda waxa uu leeyahay dowladda wadanka kenya oo dagaal dhanka xuduudda iyo diblomaasiyadda ah ay kala dhexayso dowladda wadanka soomaaliya dhanka kale waxaa cadaadis la kulmaya murashaxiinta u taagan xilka madaxweynenimo ee maamulka jubbaland marka laga reebo axmed maxamed islaam axmed madoobe oo haatan hogaamiya maamulkaasi maantay oo ugu dambeysay waxaa qarax miino ka badbaaday murashax madaxweynenimo xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ku sugan magaalada kismaayo sida la xaqiijiyey qaraxan ayaa la dhigay dhabarka dambe ee guriga xildhibaan cabdirashiid maxamed xidig oo ka tirsan murashaxiinta maamulka jubbaland oo ku yaala xaafadda isku filan ee magaalada kismaayo si kastaba argagaxgelinta musharaxan ayaa kusoo beegmaysa xili madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe uu dalbaday in ciidamada maamulka jubbaland loo daayo ammaanka magaalada kismaayo iyo ammaanka murashaxiinta u tartami doona xilka madaxtinimo ee maamulka jubbaland haddaba axmed madoobe ma ku fashilmay ballanqaadkii uu sameeyey ee ahaa in la sugi doono ammaanka murashaxiinta iyo ammaanka magaalada kismaayo mase wuu ku guulaystay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee u cod ee somalilan faysal cali waraabe oo sheegay in dowladda soomaaliya in danaha somalilan ay ku jiraan cid walba oo khilaafsan dowladda soomaaliya shaafici shariif maxamuud ayaa faahfaahinaya injineer faysal cali waraabe gudoomiyaha xisbiga mucaaradka u cod ee somalilan oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada nairobi ee caasimada dalka kenya ayaa waxa uu ka hadlay kulan uu nairobi kula qaatay hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadajirir cabdiraxmaan cabdishakuur warsame waxa uu sheegay waraabe in kulan ay la qaadan doonaan cid walba oo ay u arkaan inay ku jirto danaha somalilan taasi oo micno ahaan u dhigan in somalilan uusan dano gooni a u haynin cabdiraxmaan cabdishakuur warsame hase ahaatee ay isku xulufo yihiin dhammaan inta danahooda ka arki weysa dowladda soomaaliya ee mucaaradda iyo maamul bale hogaamiyaha mucaaradka xusbiga wadajir iyo kuwas kale waan la kulminaa alxamdulilah rabbilcaalamiin waxaa weeye anaga qofkii danta somalilan ay nagaga xidhan tahay waanu weliba qadiyadayada fahamsan aan state of denial ku jirin waa la kulmin waxaanu jeclahay anagu xisbahaan inaanu ku casubno gidogoodaba hargeysa oonu tababarna siino seminar siino arrimaha soomaaliya soomaaliyana aan ka wada sheekaysano sidii loo kala dhammaystiri lahaa si kastaba nairobi oo hoy u noqotay mucaaradka iyo maamul goboleedyada caraysan ayay kulan ku yeesheen toddobaadkii ina dhaafay hogaamiyeyaasha xisbiyada mucaaradka wadajir ee soomaaliya iyo ucida somalilan waa cabdiraxmaan cabdishakuur warsameya faysal cali waraabe xisbiga midowda nabadda iyo horumarka ee uu hogaamiye madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa waxa ay war ka soo saareen arrimaha maamulada galmudug iyo jubbaland xasan axmed maxamed ayaa faahfaahinaya war-saxaafied ka soo baxay xisbiga qaran ee midowda nabadda ayaa waxaa looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee deegaanada galmudug iyo sidoo kale doorashada dhawaan la filayan ka dhacdo deegaanada jubbaland war-saxaafied ka soo baxay xisbiga u d b d hoggaansha madaxnihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamed ayaa u qornaan sida tan xisbigu wuxuu si dhow ula socdaa xaaladda siyaasadeed ee ka taagan maamulka jubbaland doorashada maamulka jubbaland xiriir iskaashiga iyo xoojinta nabadda ee dhowaan dhex maray puntland iyo galmudug iyo khilaafka guud iyo sii xoogaysanaya u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah ee dowlad goboleedyada kadib markuu xisbiga u d b d u garowsaday in waajib qaran ay tahay in mudnaan gaar ah la siiyo lana xoojiyo dhammaan arrimaha ku gadeeman khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka ah hahaatee khilaaf guud iyo mid goonigooni ah ayuu xisbigu wuxuu soo saaray war-saxaafeedkan oo ah mowqifka xisbiga loo gaaro xasilooni siyaasadeed oo suurtagelinaya in dalka guud ahaan u ahaado mid horey u socda xisbiga midowda nabad iyo horumarinta wuxuu bogaadinayaa heshiis jabuuti ku dhex maray maamulka galmudug oo hogaansho madaxweynaha galmudug axmed ducale giille xaaf iyo maamulka gobolada dhexe ee hilsanool jamiica oo uu ka yimid dhadhexaadin garwadan ay ka hayeen urur goboleedka igaad heshiiskaas oo ahaa mid horseeda midnimo siyaasadeed iyo mid deegaan oo usoo hoyatay maamulka galmudug xisbiga unu b d wuxuu soo jeedinayaa in hirgelinta heshiiskaasi la siiyo fursad iyo waqti laskana kaashado sida hayadaha dastuuriga ah ee galmudug ayagoo mideysan ay galmudug usoo saar lahaayeen marxalad kala guur ah islamarkaasna ay u midoobi lahaayeen maamulada galmudug si loo gudbo khilaafka siyaasadeed ee kala qaybiyey dadka reer galmudug xisbiga undu b d wuxuu dowladda federaalka soomaaliya ugu baaqayaa inay ka baaqsato faragelin ay ku hayso xaaladda siyaasadeed ee ka taagan deegaanada galmudug in ogolaato garwadeenkeeda siyaasadeed iyo kal bulshada in ayagoo keligood ay ka wada hadlaan aayaha iyo masiirka maamulka galmudug xisbiga midowda nabad iyo horumarinta u d b d wuxuu ku baaqayaa dhammaan garwadeenka siyaasadeed ee ka soo jeeda deegaanada galmudug waxgaradka madax dhaqameedka inay garwaaqsadaan inay jiritaanka siyaasadeed ee maamulka galmudug uu halis ugu jiro inuu burburo iyadoo ay ka dhalan karto cawaaqib xumo oo siyaasadeed iyo mid bulsho siaas daraaddeed xisbiga u b d wuxuu adkaynayaa in lala yimaado lana muujiyo bisal iyo rabitaan siyaasadeed oo gundhig u ah xaluheeda khilaafka siyaasadeed ee soo jeetamay xisbiga midowda nabad iyo horumarinta u d b d wuxuu markale taageerayaa heshiiska xoojinta iskaashiga iyo ka nabadeed oo dhowaan magaalada galkaayo xarunta gobolka midug ay ku wada yeesheen galmudug iyo puntland wuxuuna soo jeedinayaa labada dhinac ay ka mir dhaliyaan qodobada ay ku heshiiyeen kaas oo qayb ka ah himilooyinka ay hiigsiga dadka ku nool labada maamul goboleed ee puntland iyo galmudug xisbiga midowda nabad iyo horumarinta u d b d wuxuu dhan kale dowlada federaalka soomaaliya ugu baaq inay deeqaha horumarinta maamulada lagu talagalay ee deeqbixiyaasha beesha caalamka ka imanaya iyo lacagaha miisaanada dalka ku jira ee ku magacaabaan taakulaynta dowlad goboleedyada loo fasaxo maamuladaas gaar ahaan maamulada galmudug oo cunqabatayn dhaqaale ay dowladda federaalk soomaaliya ku soo rootay muddo sanad ku dhow sidaas daraaddeed mid la mid ah wuxuu xisbiga midowda nabadii horumarinta ee unda b d hogaansho madaxweynihi hore soomaaliya xasan sheekh maxamuud taageerayaa dadaadalada ay wadaan danjiryaasha beesha caalamka midowda afrika ee lagu xoojinayo maamulada jubbaland ay ka dhacdo doorasho daahfuran isagoona ugu baaqaya dowladda federaalk soomaaliya in joojiso fargelinta ay ku hayso carqaladeynta hanaanka doorashooyinka jubbaland maamul kasta oo xubin ka ah dowladda federaalk soomaaliya wuxuu xaq u leeyahay inuu qabsado doorasho daahfaran taas oo tusaale fiican u ah doorashada ka dhacda deegaanada maamulka puntland horaantii sanadkani ugu dambeyn xisbiga nabad iyo horumarinta ee und b d wuxuu soo jeedinayaa in khilaafka siyaasadeed ee soo noqday inu dhexeeya dowlada federaalk soomaaliya iyo xubnaha federaalka qaybta ka lagu xaliyo isfaham iskaashi lana ixtiraamo awoodaha ay kala leeyihiin dowlada federaalk iyo xubnaha federaalka qaybta ka si waafaqsan qodobka kontonaad iyo qodobka konton koowaad ee dastuurka meelgaarka ah ee xukuumadda federaalk ee soomaaliya dowladda kenya ayaa waxa ay ka caraysan tahay arrimaha soomaaliya dowladda soomaaliyana waxa ay jawaab uga dhigtay jawaabo kasii caraysiinaya warbixintan waxaa inoo diyaariyey shaafici shariif maxamuud siyaasadda guracan ee ku dhisan boobka iyo handadaada ee dowladda kenya ay ku doonayso in danaheeda ay kaga fushato soomaaliya ayaa ah mid heehaabaysa iyadoo hadba dowladda kenya dhinaca ay isku dayayso inay ka soo gasho xukuumadda muqdisho dhul bad aysan lahayn iyo badrool ay sannadood uga furnayn oo mulkiyaddooda gebi ahaanba ay leedahay soomaaliya ayay doonaysaa inay jillaabato iyada oo dunida oo dhan ay eegayso waxa yidhaahdo safiira cayrin duulimadii joojin xumaynta xiriirka labada dal iyo la safashada mucaaradka iyo maamul goboleedyada waa seef markan ay kor u haysa kenya ayna u aragto in ay tahay midda keliya ee soomaaliya ay kaga guulaysan karto kenya waxay istusisay in ay xumayso xiriirka dowladda federaalk soomaaliya ee lana safata maamul goboleedyada kala qaybsanaanna ka dhex abuurta soomaaliya in ay tahay waddada loogu ogolaan karo biyaha iyo dhulka soomaaliya ay doonayso inay gacan marooqsiga ku qaadato iyada oo dalkeeda u diiday inay galaan xildhibaano iyo mas-uuliyiin ka socda dowladda federaalk soomaaliya ayay qaabilaysaa kenya xubno ka socda maamul goboleedyada iyo mucaaradka ka soo horjeeda dowladda uu hogaamiye maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha qaranka oo aamusnaan iyo jawaab siyaasadeed oo laga fiirsaday caado uga dhigtay tillaabooyinka ay qaadaysa dowladda kenya carada kenya ay u qaaday soomaaliya ayaa soo bilaabatay markii lagu qabtay magaalada london ee caasimadda dalka u k kulan looga hadlayay xirmooyinka shidaalka soomaaliya oo laga sahmiyey goobo badan waxaana kenya oo la dhakafaarsanayd dacwadda dhinaca badda ah ee ka taalla maxkamadda cadaaladda ee i c j ay fajac ku noqotay in soomaaliya laga soo saaro shidaal waxaana ay go'aansatay inay xumayso xiriirka labada dal waxaase arrintaasi gacan siyaasadeed ku qabtay dowladda federaalk soomaaliya oo jawaabaheeda lagu tilmaamay kuwa ay kaga guulaysan karto dowladda kenya quburo dhinaca siyaasadda aad u falanqeeya oo iskugu jira soomaaliya ajanabi waxa ay sheegeen in jawaabaha soomaaliya ay yihiin kuwii ugu habboonaa maadaama sida ay xuseen xiriirka labada dal oo xumaado uu dib u dhigayo dacwadda taalla maxkamadda cadaaladda ee a c j oo lix bilood kadib la filaya in go-aan ay ka gaarto dacwadda dhinaca badda ah ee soomaaliya iyo kenya waxaana kenya haddii sidaasi ay dhacdo ay ku andacoon lahayd in marka hore la xaliyo khilaafka labada dal taasina wakhti badan ayay qaadan lahayd oo waxa dib u dhici lahaa aanka gaaridda maxkamadda i c j ee dacwadda badda soomaaliya iyo kenya xiriiro kulamo iyo wada shaqayn dhow ayay kenya la yeelatay maamul goboleedka jubbaland ee uu hogaamiye axmed maxamed islaam axmed madoobe waxayna isla go'aamiyeen inay isla jiibiyaan maadaama axmed madoobe ay isku dhacsan yihiin madaxda qaranka uuna doonayo oo uu ka shaqaynayo sidii uu mar kale ku soo laaban lahaa maadaama ay dhowdahay wakhtiga uu dhacayo xielayntiisa qoraal toddobaadkii lasoo dhaafay uu daabacay wargeyska the star ee ka soo baxa dalka kenya ayaa si cad u kashifay arrimo badan oo kenya ay ku weynayso dana ay ka leheyd soomaaliya gaar ahaan jubbaland oo ay qayb ka tahay in laga wareejiyey ciidamada kenya goobo muhiim ah oo ay kaga sugnaayeen magaala madaxda ku-meel gaarka ah ee jubbaland ee kismaayo oo qayb uu ka yahay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo laguna wareejiyey ciidamada etoobiya iyo in madaxda qaranka ay doonayaan in ay meesha ka saaraan axmed madoobe maadaama uu fadhow la yahay xukuumadda nairobi uu hogaamiyo jomo kenyatta kenya waxaa kale oo ay sheegtay in dowladda soomaaliya ay doonayso in gebi ahaanba dalka ay ka saarta ciidamadeeda beddelkoodana ay isticmaasho ciidamada dowladaha eritreya iyo etoobiya taasina waxay dhabarjab ku tahay danaha kenya ee soomaaliya waxay dalkeeda kenya ka soo ceyrisay safiirka soomaaliya ee nairobi waxa ayna la baxday safiirkeeda muqdisho isku socodkii labada dal ayaa qalqal ku jira sidaasi oo ay tahay kenya iyada oo ku tillaabsatay arrimahaasi dhowrka ah haddana iyada ayaa ka gubanaysa oo kalsooni kuma qabto tillaabooyinka ay qaadayso haddaba waxaa la wada sugi doonaa tillaabada xigta ee xukuumadda isku ciilkaambinaysa boobidda biyaha iyo dhulka soomaaliya shacabka soomaaliya ayaa dhinaca siyaasadeed ee dowladda federaalk soomaaliya ay ka qaadatay arrimaha kenya ku qanacsan tanina waxa ay caddayn u tahay go'aankii ay ku sheegeen madaxda qaranka gaar ahaan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya in aysan gorgortan ka geli doonin hantida dadweynaha iyo madax bannaanida soomaaliya qaar ka mid a hodayaasha dhaqanka iyo cuqaasha gobolka sanaag ayaa ku baaqay in si shuruud la-aan ah loo joojiyo dagaal beeleedyada ka soo cusboonaaday deegaano ka tirsan gobolka sanaag cabdirashiid cali maxamed ayaa faahfaahinaya odayaasha dhaqanka gobolka sanaag ayaa si kulul uga hadlay dagaal beeleedyo ka soo cusboonaada qaybo ka mida gobolka sanaag ee somalilan qaar ka mida odayaasha dhaqanka gobolka ayaa si gaara uga hadlay dagaal beeleed dhowaan ka dhacay deegaanka masal ee hoostaga magaalada ceelafweyn ee gobolka sanaag dhinacyada dagaalamaya ayay odayaashan ka dalbadeen in si shuruud la-aana ku joojiyaan colaadan soo cusboonaatay u dhexaysa laba bilood oo ka mid a beelaha dega gobolkaasi sanaag sidoo kale waxgaradka kasoo kala jeeda labada dhinac ayay si gaara fariin ugu direen iyagooo ku baaqay inay isku yimaadaan arrintan wadahadal iyo wadaxaajood ay ku dhammeeyaan waxay hoose ka xariiqeen haba yaraata aanay jirin wax faa'iida oo laga dhexlayo colaad iyo dirar dhex marta beelaha balse uu sababi kara khasaaro baasan oo naf iyo maalba leh iyo sidoo kale kala fogaansho ku yimaada labada dhinac ee dirirtu u dhaxayso sidoo kale waxgaradkan waxay tacsi u direen eheladii ay ka baxeen raggii ku geeriyooda dagaalkii ugu dembeeyey oo maalmo ka hor ka dhacay deegaanka masale ee gobolka sanaag waxaan tacsiyadaynaynaa jidhkii foosha xumaa ee ka dhacay beelaha dega masle الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم marka hore waxaanu nahay een, degaankii fadhigaab ama beesha jibriil xasan iyo axmed faarax waxaanu een, annagu waxaanu qaadanay nabad nabadgelyaanu qaadanay waxaanu qaadanay ducadii culimada waxaanu qaadanay ducadii salaadiinta waxaan joognaa fadhigaab waxaanu baaq nabadeed u diraynaa beelihii ay ka dhacday jaqaaqadu ka dhacday ee, dhibaato ka timi ayaanu baaq nabadeed u diraynaa waxaanu leenahay fadhigaab waa nabadgelyo waxa weeyaan nimcadii bay qaadatay culimmadii iyo haddaaliba kuu rooyahay ee waxgaradkii guurtidii een, halkaas iskugu timi ee haddaaliba kuu rooyahay nimcooyinkii ay halkaa warbixinta ka dhiibeen bay qaadatay reer fadhigaab qaatay wixii ay waxoodiina waa la kala siiyey
نسيي نعمة الإسلام والإيمان نسيي برواقضة نسيي نبت قليلة إلهي با مهدل إلهي عد كلا مهدل مجف مركا حقة باغ بان الدرين هدان هي تورادة فلقاب قريضة فلقاب دكتا كنو دو جبريل حسن يهي يهدو بعيدة يهي باغ بان الدرين قريضة وهو يو الدريس waxaan leeyahay joojiya dagaalka anigu ta- idin tacsiyeyn maayo laakiin waxaan leeyahay joojiya dagaalka midaastaan ahay joojiya dagaalka islaam miyaydaan ahayn waa rabadaan dilku ma bannaana waa laysqabtaa waa laysdilaa waa la heshiiyaa waxaanan dab- waxaanan soo dabagoyna maxay islaam baa tiina joojiya dilka dilka islaamka dhiigga dadka ilaahay wuxuu kaga hadlay waa oo ka yidhi waa maqasheen gudaha aad iyo aad baan ugu mahad celinaya ilaahay baa si mahadlaya isaga aad iyo aad baan ugu waayo nabadda aanu halkaa ku fadhino maanta ee aanu tuugayno aanu diyaarka u nahay ee aanu raacno ee ilaalino isagaa u sababa dhintay maantii dhoweyd ee gacanta ka xaqa darani dishay naxariistii janno ilaahay ha siiyo Een, waxaanu kaloo ka hadlaynaa beelaha beelaha darar weyne dega beelaha waxaanu leenahay boobays annagu dambe ma noqonayno dagaalkaa joojiye berigu annaga halka nagu hareynaya waxaanu islahayn waa kaa idin rogay oo dee annagoo meel iska joogno hareeraha iskala kaaya taagay xaqdarra wuu idinku xidha nolosha dadkuu nagu xidhay taa aanu maanta jiifno ee ku faamayno ilaahay ka jisaa i siiye maxamedka ayn isagaa ka shaqeeyey
dhowr maroo hore sidan oo kale deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobolka sanaag ee somalilan waxaa ka dhacay dagaal beeleed u dhexeeya qaar ka mid a beelaha dega gobolkaasi walow horey qaar ka mid a cuqaasha iyo waxgaradka gobolka sanaag ay dadaal badan ku bixiyeen sidii colaadaas u baashin lahaayeen haddana waxaa muuqatay meelo ka mid a gobolka sanaag xilligan ay ka soo cusboonaanayaan dagaal beeleedyo u dhexeeya qaar ka mid a beelaha dega gobolkaasi saddex ka mid ah xisbiyada siyaasadeed ee ka jira dalka ayaa maanta kaga dhawaaqay magaalada muqdisho ee dalka iskaashi ay samaysteen kulankan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho ee caasimada dalka xildhibaano iyo siyaasiyiin ayay ku dhawaaqeen inay isbahaysi siyaasadeed ka sameynayaan islamarkaana ay qayb ka noqonayaan xisbiyada ka qaybgelaya doorashada dhici doonta sanada labada kun iyo labaatanka saddex xisbi oo ka mid ah xisbiyada ay diiwaan gelisay guddiga doorashada madaxa bannaan ayaa waxa ay ku dhawaaqeen inay midoobeen sidoo kalena ay la midoobi doonaan xisbiyo siyaasadeed oo kale oo haatan ka jira dalkeena xisbiyada maanta midoobay ayaa waxaa kala hogaamiyey xildhibaan sakariye maxamuud xaaji fuusiye yuusuf xaaji aadan iyo sidoo kale cabdulaahi sheekh xasan xildhibaan sakariye maxamuud ayaa waxa uu sheegay in ujeedka loo sameeyey iskaashigan amaba midowgan isbahaysiga ay tahay in la doonayo in lagu yareeyo xisbiyada tirada badan ee ka jira dalka islamarkaana la helo tiro kooban oo ah xisbiyo tayeysan oo ka shaqeeya gudaha wadankan hadday eh, iyagoo dirirahayo dhulwaayadu libaax ay arkaan waa midoobaan Een, muxuu ahaa dowladda maraykanka oo saddex boqol oo milyan dadkeedu gaarayaan saddex xisbibaa laba xisbibaa ka shaqeeya labo iyo dad iska independentii hore iyagoo aan xisbi ahayn markii la sharaxaad la gaaro laakiin labadaa xisbi oo xisbiga jamhuuriga la yidhaahdo republican partiga iyo iyo xisbiga dimuqraadiga ingiriisku waa ilaa lixdan iyo shan milyan waxaa ka jira saddex xisbi shiinaha hal xisbi baa ka jira waana hal bilyan iyo bar dadkooda marka dadka soomaaliyeed inaan wereerino xisbiyo tiro badan ku wereerino ma rabno inaan soo koobnaan rabnaa inuusan qabiil noo noqon baan rabnaa in maadaama afar iyo bar fashilantay oo sagaal iyo toban sano aan marayno dowlad dhibdhibadu aasan yihiin oo xoog loo dalka midaysana lala yahay sababta ugu weyna markaan daraasaynay ay tahay afartiyo barka formalaha afartiyo barka ah ee qabaliga ah baa sabab u ah sababta ugu weyn kaa wey walow markii hore ay ahayd carta markii lagu dhisayey dowladdii u horreysay iyo carta qorshuhu wuxuu ahaa maadaama aanaan xisbiyana ahayn ururana aanaan lahayn waxaa la yidhi waxa keliya oo dee reference idiin noqon karaa waa qabiilkii laakiin maalinta xildhibaanada loo doorto xildhibaano qaran inay ka saaraan bay ahayd nasiib daro waxay noqotay inaanu sii adkayno qabiilkii oo sii xoojinno oo baarlamaanka dhexdiisa haddaan rabno annagoo qabiil aan ku shirno oo dowladdu qabiil qabiil noola shirto reer hebel ha yimaadeen madaxda dowladdu ay noogu yeerto reer hebel iyo reer hebel iyo reer hebel hebeladaynu wada garanayno oo ka dharigsannahay oo dhegaheenana ka batay waxay soo kordhiyeen aan dhibahayna aanaan hayn magacyadaas marka waxaan rabnaa inaanu sida bini aadanku u noolaado aan u noolaano sida dowladuhu u dhisan yihiin aan u dhisanno markaan ku soo dhowaado higsi waxa uu xambaarsan yahay iyo nuxurka uu xambaarsan yahay iyo iskaashiga furimaha aanu ka gelayno iskaashiga waa sida soo socota sida magacu caddaynayo higsi waxa weeye waxaad jooganaysaa yool baad u socotaa meel baad u socotaa waxbaad higsanaysaa waxaanu higsanaynaa waxa weeye dowladnimo soomaaliyeed weeye markii lasoo guud ahaan iyo gebi ahaanba dhegaystayaasheena qiimaha iyo qadarinta mudanu intaa waxaa ku eeg war wixii dalka iyo daafaha caalamka fiidnimadan inaga soo gaaray warka caawa waxaa si wada jira idinkugu akhrinayay anigoo ah jilo jaamac jile iyo saaxiibkii xasan axmed maxamed waxaa farsamaynayay cumar axmed ibraahim cumar suxayfa tan iyo intaan ku kulmayno warkan warka xiga waa bahdi reediyo cadaado idinla sida iyo aamaan allah